basari waa uun la dhihi jiray waan qorana waan wayna waan helnay inbaan maqli jirnay maanta fadhigana nalagu keenay jeegagii suuqa nalagu dhiibay wuu mahadsan yahay embiga arrintaas oo maanta horle oo cusuban oo uu soo siyaadiyey wuu ku mahadsan yahay wax ka fiicanna oo sidaa ka fiicanna waa ka sugaynaa insha allah maanta waxaa noo imaatay waraaqdii baastariga oo looga bixiyey ambiiga ambiiga wuu mahadsan ma had baanu celinaynaa welina nalaguma bixin ilmo waa noo kow maanta middan oo kale weli maana arkin wuu ku mahadsan yahay ambiiga maanta mahad weyn baanu celinaynaa guryahana naloogu keenay anagoo aan u marin masaafo intaa naloogu umaaday naloogu qoray haddana naloogu keenay maanta maanta ilmaha yacni fiis looma soo fiijinayo maanta ilmaha anag waxaan mahad u celinayaa shuuriya iyo inta hoos imaata oo idilbo ani inta ka hor waxaa i qabsatay saaqaabaan boodhaboodhaa ku tegay oo hataa gaari ay qabay maanta waxaan helnay weliba reer daanjeerre waa fursad weligeed baan dad soo maraynay reer baadiyaha markuu sanada ay u aaranto ritiga nirgaha dhala yuu ku daraa geela annaga wiilkan waxaan leenahay ha jiro oo ha joogo hadda maanta maanta eega iskuulkan markii la furaayo lambar wan shaati iyo sarwaal basaan la imaanay haataa maana gadin carruurta dheeska ay ku fadhiisanayeen buug maana gadin wax aan soomaali maxamed u helin baa annaga reer daanyeerayaan helnay oon ka helnay shuuriye mashruucan oo kale welina ma soo marin waa mid aan weliga anaga aan filayn inaan helayno waanan helnay mbiga noo soo saaray iyo dadka wada waa ku mahadsan yihiin alxamdulilah rabbil caalamiin waxaan nahay reer urixey duq urixey baan ahay weliba waad ku mahadsantihin بسم الله الحمد لله رب العالمين محمد إسحاق نورو والدها waxaan ahay odayga hermanka ee, tuulada xagar jareer banambala saabu county Ee, waxaan idin sheegi mase waxaa dhacday ilaahay baa mahadle wuu mahadsan yahay embega mana intaan ilmaha ilaa gaaris u kacna baasir hana looga bixiya u kacnaan waayin jirnay intuu cabdi cumar soo gale wuu ku mahadsan yahay aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay magana luu yahay intii uu tiimkiisa soo diray nimankii lase- la shaqaynayeen jaamankii intuu soo dira yaa nin walba gurigiisa looga tegi looga tegi oo waxaa la dhihi away yaa ilmo lagaaga bixin ilmihiisay u dhanaya kii jaamacadda waa laga bixi kii collegeka dhiganayo waa laga bixi kii secondary waa bixin hadda se- waxaan ku hayo waa labaatan cun basargooda hadda yaan- yaan gacanta ku hayaa oo tuuladan iyo ilaa masada laga qoray marka wuu mahadsan yahay aad buu u mahadsan yahay geediga ha sii wada insha allahu waana u ducayna annaga ducadana waa mustajaaba sababtoo intaan hadda ka hal wiil intaan ilaa gaarsa u kacay aan soo waan jire hadda intay guriga naloogu imaaday lagwi ka hor haddana hadda basiri hadda naloo naloo keenay ku walba meel jooga waalidka inuu ilaa masada barisigi oo awal waxaa lii jiray intii laga bixiyaa ba jiri jiren hadda basiriga baa shaahid waa kan waa naloo bixiy reer balanbala haddii aan nahay iyo haddaa deegaamada kale weli waxaan mayna dhici jirin anaga wax hadda aan hayna embiga hadda aan hayna weli muusa dhicin Eh, rag asaga ka ilaa masada ka waaweyn ba ay ahaan jireen ragga isaga ahaa Eh, waxaa mayna samayn jirin maanta quraxdan iyo sharaftan iyo nadaafadan maanta wax noogula keeno waa waxa hadda bilaawmo ma ogi wax sii jira ma oho wuu mahadsan yahay annaga imbiiri imbiiga annaga maalin iyo habeen ilaahay darajo miduu joogo mid kasii dheer ha siiyo sidan si aan weli helay ma aha waa si hadda maanta aan la yaaban oon ku faraxsan ummadoo dhan naaji guriga anaga anaga aan joogno intii wax nagula qora hadda anagoo fadhino gaariga shidaal iyo dhim aana marin xaanshida ilmaha annaga iyo baastiri gacanta noola soo saaray waad mahadsanta maalin iyo habeen